Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Cabdiweli Xuseen Jaamac ayaa magaalada Kismaayo ku soo xiray kulan looga hadlayay sidii looga wada shaqayn lahaa arrimaha cadaaladda iyo amniga. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay laamaha amniga magaalada Kismaayo, maamulka degmada, odayaasha haweenka, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Cabdiweli Xuseen Jaamac ayaa ka warramaya ujeedka kulankan.
waa barnaamij aan soo wadnay amniga iyo cadaaladda jubbaland khaasatan jubbada hoose khaasatan kismaayo wixii dhacay waxaa loo baahan yahay bil kasta inaanu dib ugu noqonno oo aanu iska waraysanno maxaa dhacay amni xumo maxaa dhacay cadaaladda ma martay ma lagu guulaystay ma lagu guulaysan miyaa maxaa caqabadaha oo jira oo ay u socon waayeen hadday socon waayeen waa kulan aan iskaga waraysanno bishiiba hal mar kulankaas oo ay ka qayb qaataan xaafadaha lixda xaafadood oo degmada kismaayo barakacayaasha hay-adaha amniga hay-adaha cadaaladda degmada aanu guddigeen isaga waraysanno mataqaanaa wixii dhacay furana waxaa u ah idinka oo waxaa la rabaa inaad idinku wixii dhacay soo sheegtaan maadaama xaafado kala gedisan iyo meelo kala gedisan ka timaadeen riboodka uu ku soo dhaco hay-adaha mataqaanaa maamulka iyo amniga ku soo dhaco kadibna wasaaradda cadaaladdu ay wax ka qabato markaa sidaas waxaana ku imaanaya wadajirkii mujtamaca ayaa ku imaanaya horumar baa imaanaya markaa marka barnaamijkan idinkaa fura u ah asal idinkaa u ah sidii aada uga shaqaysaan buu u soconaya waanaynu ku bogaadinaynaa inaad wax badan ka qabateen oo arrimo badan oo hadda ka hor aan horey uga wada hadalay aysan dib u soo noqon oo wacyigelin la sameeyey kulankan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii looga wada shaqayn lahaa amniga iyo cadaaladda iyadoo ay iska kaashanayaan bulshada iyo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland